iyadoo marba marka u dambaysa ay cirka isku sii shareerayaan xiisadaha ka dhashay ciidamo masaari ah oo la sheegay inay imaanayaan soomaaliya kadib qayladhaan ay gudbisatay dowladda federaalka ayaa waxaa arrintaasi ay si weyn uga caraysiisay dowladda xabashida etoobiya oo isku arkaysay milkiilaha gaarka ah ee dowladda federaalka warbixin ay daabaceen warbaahinta gudaha etoobiya ayaa waxaa lagu tilmaamay in dowladda federaalka aysan wax awood ah u lahayn islamarkaana uu maamulkeedu kala gaarin bulshada soomaaliyeed taas beddelkeedana ay ku kooban tahay oo keliya qaybo yar oo ka mid ah caasimadda islamarkaana aysan marnaba wax ka beddeli karin howlgalka midooda afrika ee atmis warbixintan ay daabaceen warbaahinta gudaha etoobiya oo sii socotay ayaa waxa ay dowladda etoobiya kuu sheegtay inaysan marnaba masar u oggolaan doonin inay ka soo agdhowaato deegaanada sohdinbeenaadka ee u dhexeeya etoobiya iyo soomaaliya dowladda xabashida etoobiya ayaana waxay ugu galad sheegatay maamulka villa soomaaliya inay jiritaankeeda u horeyn dhiig badan islamarkaana ay wakhtiyo xasaasi ah ka samata bixiyeen dalka inay gacanta ku dhigaan kooxa islaamiyiin ah ayuu la jeeda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee halganka kula jirta shishayaha kala duwan ee duulaanka ku soo qaaday dadka iyo dalka soomaaliyeed xiisadahan ka soo cusboonaaday gobolka ayaa waxa ay ku soo aadayaan iyadoo dowladda federaalka ay qayladhaan u dirsatay masar inay ka gacan siiso cadaadisyada uga imaanaya dowladda xabashida etoobiya iyadoona dowladda xabashida ay ka soo jawaabtay warka ka soo yeeray dowladda islamarkaana ay tilmaantay inay qasab tahay in lagala tashto ciidamada la geynayo soomaaliya maadaama ay dowladda xabashida isku aragto barbaariyaha gaarka ah ee dowladda federaalka iyo maamulada ka jira dalka soomaaliya